halka aad dhegaystayaal kala socoteenna waa v o a markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedin doona caashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar
waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo hay hey de aniga laigama filayn inaad raacisa ee dadka usii sheegtid kursigii ibraahim daandure baan ku fadhiyaadhe haye de Laakiin- anu waxaan islaa caashe cuud markay tiraahdo ibraahin arma afkaa khalda marka anaa labadii wada sheegay waa caashe cuud iyo ismaaciil xuseen farjar oo hambalyada iyo heesaha toddobaadkan idiin soo jeedinaya caasha kursiganaad marti ku tahayna sii sheeg ismaaciilo Aa, martida welibana marti fadhigeedu soo noqnoqosho batay baan iska dhigayaayo waayo marar kala duwanba barnaamijka soo noqdaa iminka waa marti baxay marka waxaad noqota marti joogto ah waxaan ahay een, waxaan fadhiya halkan ciyaaraha waxaa la yidhahdaa kabiinka qofka fadhiya maxaa la yidhahdaa banjiga oo kale benjiga ciyaartooygii dhaawacma ama daala ama la nasinayo isagun halkaa u jooga marka hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijyo kale halkaasaanu fadhiya waa tahay warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa dhambaal aad u qurux badan hambalyo tahniyad meher ayaa lagu soo bilaabay oo ciwaan looga soo dhigay waxaana diraya axmed xasan colaad iyo maxamed cabdi cismaan faradheere iyo maxamuud aadan dheel cabdiweli aadan dheel axmed aadan dheel iyo faadumo aadan dheel iyo sidoo kale cabdulaahi aadan dheel iyo cabdi maxamed dheel iyo caaisha maxamed aadan dheel iyo sidoo kale shucayb maxamed aadan dheel faadumo cabdi warsame shukri cabdi warsame faarax cabdi warsame iyo sidoo kale maxamed cabdiraxmaan siciid iyo ugu dambeyntii abwaan maxamuud ah, cabdi geelle baa la yidhi dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi maxamed aadan dheel iyo hibaaq xuseen jaamac oo meherkoodu ka dhacay saddexiy labaatankii bishii aanu soo dhaafnay january ee sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka ah magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari waxay leeyihiin ducada waa xaggiin waa tahay maxamed aadan dheel iyo hibaaq xuseen jaamac meherkooda ka dhacay magaalada boosaaso waxaan u rajaynaynaa meherkaasi in uu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo loo bogo ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamiin baan annagu sii raacinaya caashay anna tahniyad ayaa dhinacayga aan gacanta ku haya waxaana kala dirayaa aabe caliyare faarax cilmi iyo weliba hooyo ceebla maxamed siyaad eedo xalaawi ibraahin cilamaanto baa lagu soo qoray adeer daa'uud faarax cilmi adeer axmed faarax cilmi maryan caliyare faarax cilmi iyo seegeeda iyo caruurteeda wiilo caliyare iyo faarax cilmi seegeeda iyo caruurteeda anfac caliyare faarax cilmi iyo weliba ikraan caliyare faarax cilmi iyo cabdulaahi salaad xasan caliyare faarax cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo weliba gallad axmed faarax cilmi fartuun axmed faarax cilmi fartuun daa'uud faarax cilmi iyo maxamed sheekh xasan tarabi dhammaan reer caliyare faarax reer daa'uud faarax iyo reer axmed faarax iyo reer yuusuf faarax oo kala jooga dalka iyo dibaddiisaba waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska caliyare faarax cilmi iyo aroosada farxiyo daahir maxamed oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi casha nairobi baa lagu aqalgalay waxaan u rajaynaynaa aqalgalkii wanaagsanaada ubad wanaagsan lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanona nugu ducayna amiin maanta amiintaan la fadhiyaane dhinacii heesaha bal haddaynaan intaynaan hore ugu sii socon Haye.
heesta ugu horeysa ismaaciilo bal dhinacaaga u sariixo Mm, haddad dhinacayga u soo riixday waxaan soo qabanaya dhinaca caashaqa hay waaba caashaquune welibana dhallinyaradana waan soo qabanaya aad iyo aad waa lagaa filaya haye marka waa heesay ku luuqayso fanaanada qaaliladan waxaana la yidhaha heesta barashadii cidlowday haye waxay leedahay heestan tusaale ahaan erayadeedan aad uga helaa macnaa waa waa hoga tusaaleyn iyo waayo iyo wixii oo dhan waa laysku laadhay haye inkastoon ku caashaqay ragga kaa calmaday adi cindigayga kaan rabay ceesh inaan wadaagnee ruuxaan caadil kuu qorin marna marna lama cawayside cawiyo nasiib baa hee lagu caanamaalaa marka heestaas ayaan dhegaystayaasha usu qaban nacashay haye haye aad iyo aad ba heesta ii soo jiidat ismaaciilow waana heesta waa- waaba garnaqsiye garnaqsi weyo iyo waayaha iyo say wakhtiga uga sheekaynayso
aan wada dhegaysanno barashadii cidlowday iyo qaaliladan
inkastoo oon ku caashaqay ragga kaa calmadaadi cindigayga kaa rabay ceshina wadaagni cawa iyo nasiiba lagu caanamaala ciishadaad arkayse ruuxan caadilku qorin mana lama cawayside cawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caanamaala ciishadaad arkayse mar haddaan caruusiyo inaan ceesh wadaagna calabkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna cisiyo sharaf cimriga ku noolow
haye haye caashi maxaa kaaga baxay heesta ismaaciil oo adaaba dadka u qadamay laxankun bay sugaayeen laxankii bay sugayaan haddaynu qaaliladan iyo heestaasay ku luuqaynaysa intaas kaga nimaadno dhinacii waraaqaha haddaynu markan jaleecno caasha waxaan soo qabanayaa dhambaale si qurux badan loo soo qoray tahniyad meher oo farxad leh baa lagu soo bilaabay waxaa halkan tahaniyad ka daraya baa layidhi dhammaan shaqaalaha iyo maamulka cisbitalka guud ee degmada maxaas hiiraan soomaaliya oo kale ah baa layidhi sidaynaan meel kale ka hadlayno ummad kale la hadlayna layidhi degmada maxaas hiiraan ee soomaaliya waxaa la isiir su wada raaciya yaa waxba la kala reebin ay waa dad badan oon aqoon way baranayaan ismaaciil oo iyo dadka hadda iskuula horta maogtan iskuullada lagu baran jiray degmooyinka gobolada tuulooyinka waxaasoo dhan in iskuullada lagu baran jiray haatan wax kalena waa la dhigtaa oo taariikhda caalamka laga yaabaa inay mararka qaar ka mudnaato taariikhdii deegaanada
agaasimaha cisbitalka doctor maxamed baa la yidhi cabdi warsame iyo madaxa shaqaalaha cisbitalka doctor cabdulqaadir maxamed tifow waxa uu ku magac dheer yahay fanis iyo doctor waa master cabdulaahi maxamed guure iyo master maxamed faarax sabriye iyo doctor waa master cabdilcasiis maxamuud maxamed iyo cabdulaahi xasan xareed barre salaad odawaayi sidoo kale misis baa la yidhi samsam cusmaan dhallin maryana macalin xasan maxamuud iyo cayni maxamuud cusmaan iyo siciide xasan cusabow iyo fawsiya cali cabdi iyo ugu dambayntii nuura yuusuf guure iyo kuwo kale oo fara badan baa layidhi oon halkaan lagu soo koobi karin waxay tahniyad u dirayaan dadka kale ah master siciid cali cumar iyo misis baa layidhi xamdi cabdulle warsame oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishan februari ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban maalinimadii axadda baa layidhi ducada waa xaggeen ismaaciil ducada xaggeena maxaa loogu soo laadaa su-aal ma kaaga baxda halkaasi halkaa mar walba xitaa waraaqdan aan gacanta ku hayo ducada xaggiinna unbaa waxay soo hawl yareysa waxays idhaahdaan waxaan filayaa en, eh, wa- arma qaarkeen eh, loo soo tuuraa la israa ducada xaggaa laga ducaynayo ha loo daayo intaa ha loo reebo en, Anna- daadihiyaasha anigana markaan cayaal xaafadeynaya waxaan idhahdaa ducadeennaa wax lagu arkay haye haye haye waa haye kuwii la dhihi jiray macalimiinta iyo wadaadada qaar waa tufku khayrayaal tubku khayrayaal marka malaha qolo badan aan u ducaynaa ducadeena wax ka aragta waxaa kaloo jirta marka magac ku baqiilamayna hadda m- maga- magacana en, u bixiyana waa marar kala duwan baad arkaysa aad iyo aad laakiin ducadan ugu badan ha laakiin magacaan anigu ana erey kale iga baxay haye mararka qaar waxaa kugu adkaanaysa inaad sii ogaatid dee qoyskaasi le magaca dad magac kale oo walaalka la yidhaahdaad u bixisid marka way is- isku dhacayaan haddaanay haddaanay odhanin waa ilmihii ugu horreeyey waa tahay ducada nugu badan waanu u ducaynaynaa tufku khayrayaal ilaahay aad naga dhigo master siciid cali cumar iyo mrs xamdi cabdulle warsame oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyne waxaan ugu ducaynaynaa meherkaas inuu noqdo midkii uu ku xigo guurka loo aayo ubad wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin aamiin aamiin Hal- haatanna caashay waxaa gacanteeda ku jirta tahniyad dhalasho waxaana diraya nasrakiin jacfar xaaji bashiir oo joogta magaalada boorama sidoo kale waxay tahniyad caasha ay u diraysaa aan idhaahdee zahra cumar salaad iyo maxamed Ca- cabdi isaaq oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasna waxaa loo bixiyey munasar ducadana waa xaggin ayaa layidhi sidoo kale waxay yidhaahdeen tahniyad taa lamida waxaa diraya asxaabta kale ah injineer borow iyo kamas faarax barre iyo xaawo cabduqaadir buubaay iyo weliba xasan shacab iyo weliba hindiyo dhaqane iyo cadooy cadaani iyo nasra caynab iyo sidoo kale asxaabta ku saaxiibtay bogga v o a somaly dot com oo caalamka kala jooga marka xaggana ducada ha loo diro baa la yidhi xaggiina ducada ka soo duceeya waa- waataynu imka hadlaynay marka wiilkaas waxaan leenahay wiil noqo soo barbaara dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba mid anfaca aamiin aamiin aamiin dhinacii heesa caasha ismaaciilo mar haddaad barnaamijka marti ku tahay waxaa la yidhi marti waa la sooraa marti waa loo qadaano macnaha waa la yidhaahdaa haye martida haddaan la soorin oon loo qadin wax kalaa meesha ka soo baxay marka mar haddaad barnaamijka maanta aad marti ku tahay oo kursigii daandurayna aad fadhido dhinaca heesahoo dhan maanta waa dhinacaaga ma waad ku sooran tahay dhinaca heesa ka dah dhinaca heesa oo dhan ka dah hay bal tanun baan soo qabanaya wixii ka dambeeya ha adaan kuu deynaya marka intaasaa ugu filan leedahay sooriyada waan qabaa marka waxa ka may waxa ka waxa dambena waxeedun baan ka odhan doonaa waaya bal- laakiin haddaan markii dhowid soo qabtay sannadahan dambe iyo dhallinyarada fanaaniinta waxaan aadayaa toddobaatanadii iyo lixdanadii iyo siddeetanadii iyo xilliyadii hore waxaan soo qabanayaa heesta nabsi ee uu ku luuqeeyo fanaanka cabdiqays waa dad badan baa laga yaabaa oo waayo waayo inay maqli jireen heestan kayd gaar ah waad ka soo daftay ayaa maanta laga soo xulay oo welibana say u tahay hees aad u een, faseexa oo aan lahayn ma garanaysa codkii marka heestan wax ku rab wax wax kaa carqaladeeya wax ka dhegaysigeeda carqaladay. marka dad badan baa dib u xasuusan doona codkaas cabdiqays ayaynu haatanna usu qabs- qabanayna dhegeystayaal geeriyaad oomanbaan ku tallaaba gabo geeriyaad oomanbaan ku tallaaba gabo gumudaadi heeritaa gaadhi weyday dhulko gaadhi weyday dhulko waanu ku geyaanaad gabanka layga raacade aanu ku geyaanaad gabanka layga raacade nabsi ah nabsi way nabsi baad nabsi ah nabsi way nabsi baad guudka saartay waad garowsan doontaa guudka saartee waad garowsan doontaa goyan adigoon gooni kugu goon gabadhyay adigoon gooni kugu goon guyaalmaan aragbo yaday gacalo hooyaday gacalo markaan ku go'doomaad garabkay banayse markaan ku go'doomaad garabkay banayse nabsi ah nabsi way nabsi baad Ah, nafsi way nafsi baad guudka saartay waad garowsan doontaa guudka saartay waad garowsan doontaa adigoo gabana ku gunay
dhintay adoon oo anigoo ogabana waa tahay waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan sida ismaaciil sheegaba inay soo xusuusisay waayo waayo iyo jawi degan oo qurux badan iyo heestan oo midhaheeda ismaaciil oo q- midho adag baa ku jira heestan welibana ereyada dee la isticmaalaya ka garanaysa qaarka la soo socda ilaa af soomaali unbaa laisku- aa lagu tiirsanaa xilligaas aad iyo aad aad iyo aad.
wax meelaha uga soo dhacdhaca ma jirin sida haddoo kale waxaan soo qabanayaa markana warqad lagu soo bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah khatro cabdiraxmaan ciise xaali cabdiraxmaan ciise cabdixakiin cabdiraxmaan ciise waa dhammaan ilmo cabdiraxmaan ciise cismaan cabdulqaadir ciise aa ku jira liibaan cabdulqaadir ciise sahro maxamuud ah, gujufaay iyo xasan maxamuud gujufaay waa sahro maxamuud qujufaay iyo xasan maxamuud qujufaay iyo sidoo kale farxiyo maxamuud qujufaay iyo nashaad maxamed xaashi guuleed iyo laki maxamed xaashi iyo dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan xidiga axmed cali xirse iyo xidigta baa la yidhi raxmo cabdiraxmaan ciise oo arooskoodu dhowaan uu ka dhacay magaalada stockholm ee dalka sweden waxaanaan kala joognaa bay idhaahdeen dalalka sweden iyo degmooyinka gurceel iyo jalalaqsi waxaan filayaa tahniyadaas aad gaarsiinaysaan axmed cali xirsi iyo raxmo cabdiraxmaan ciise oo arooskoodu ka dhacay magaalada stockholm ee dalka sweden inay idinka guddoomeen ay dhegaysanayeen
cashay haddaan haatanna dhambaalka gacanteeda ku jiraan soo qabto waan idin salaanay ayaa layidhi bahda v o s gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashicuud baa lasoo salaamay Ca- ibraahim wuu maqan yahay maanta booskiisa aanaa u fadhiya oo u qaadaya salaanta caashina waa idin maqlaysaa caasha aad iyo aad salaanta ibraahim maanta o dhan adaa guddoomay u ururi wixii eh, laakiin dee aniga qudheydana maalmaha dambaa laygu soo dari doonaa isagay gudoomi doona markaasaad gas u siin doontaa hadda ilaa Markaasaan marti gas- baa tahay martida waa guurguurtaa marka xiga waxaa halkan aan hambalyo uga dirayna tahniyad meher ayaa layidhi annagoo kale ah ibraahin cabdishakuur jaamac weli ama cabdiweli eh, maxamuud faahiye cumar maxamuud faahiye aan idhaahde cumar aadan maxamed mubaarak cabdulaahi siciid cabdiqaadir cali ceel iyo weliba yaxye cali siciid axmed maxamed cismaan cabdicasiis maxamuud faahiye iyo dhammaan dad kale oo kala duwan oo kala jooga soomaaliya jarmalka sweden waxay halkan hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha kale ah maxamed cabdiqaadir maxamuud iyo shukri maxamuud faahiye waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara ubada khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin qolada ducadooda way soo raacsatay cashay inagoo baahna duca badan way noo fududeeyeen annagana aamiintan u raacinayna allah u aqbalo dhinacii heesaha mar kale ismaaciilo markan waa adiga ma aniga adiga maa ka daysid waayo
waxaan soo wado aan ka baqay inaad ka carartid yaa waxa aan soo wado soo anu kaa dambayn maayo haddaad igu sii daydo qosolka beentiyo qalbi jileecay nagu qaldaayaan haye haddaan taa soo qabto yaa bara- barnaamijka dhegaysigiisa dadkuma sii wadayaan mise ka tagayaan talo dee dadka inta hore waynu madaysnayn haye dadkuna isku dhinac baynu wada socon haye laakiin markaad heestaa soo qabatay waa kala leexanaynaa sooma ayaa la kala leexanayaa maxaa la kala qaadaya
farta hees soo qabo codka macaana fanaanada faraxiyo fiska heesteeda si weyn waxaan leeyahay dhegaystayaasha uga bogteen
qosolka beentiyo qalbi jileecay nagu qaldaayaan alla markaad khadariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan qosolka beentiyo qalbi jileecay nagu qaldaayaan oy markaad khadariso diqimaa u yeeshay qab wayni yeeshaan haygu qaraarine dhiiga kuuso ii maqalantide wadada ku qulqul ahaygu qaraarine iga buuso ii maqalantide wadada ku qulqul yadaqabowso qofan ku rabin layskuma qorqoraye ila qaybsa weyde yara qabowso qafaan ku rabin layskuma qorqorae annada jacayl hore kuugu qaada ila qaybsa weyde ayguu qaraarine iiga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul ayguu qaraarine iiga quuso ii maqalantide wadada ku qulqul cashay waxaan filayaa dhegaystayaashii halkaas ka soo fadhiyey ee wiilal iyo hablo lahaa ee si- si- barnaamijka si qurux badan isaga wada dhegaysanayay ayaad haatan hal dhinac dhinaca saartay ismaaciilow dhallinyaradu waxa ay ka jecel yihiin hee anaa weli dhallinyarada ku jira ay weydii haye qaraaxaysiga iyo in la isku tuurtuuro in la iskululaysto haye qayb bayba ka meedaa sheekaba baxaysa baaba dee annaa haddaba intaan jadwalkii hore ka leexdo baan mid kale hata soo qaban doonaa sheekada quruxda yeelan maysa dhallinyarada mar haddaan la isku qaadqaadin maanta oo dhan laak haddii la isku jiibiyo oo Haye.
caajis baa bilaabanaya caajisaa bilaabana marka caajiska laga qaadaan lay dhege- dhegeystayaasha gaar ahaan dhallinyarada Ah, had- oo hadba kii ku dambeeye haatanna dhambaalka gacanteeda ku jira ayaan caashay soo qabanayaa waxaa layidhi shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o ayaan salaamaynaa marka hore waan kaa qaadnay ayaa nidhi wuxuu yidhi waa maxamed yaasiin oo jooga magaalada banaaney waxaan halkan hambalyo dhalasho uga dirayaa buu yidhi annagoo kala ah hooyo alma cabdulaahi sheekh sidaad usoo qorteen ayaan idinku akhriyaynaa hooyo taaliye cabdulaahi sheekh iyo weliba hooyo zahra cabdulaahi sheekh aabe yaasiin ibraahin iyo aabe xasan ibraahin iyo aabe yuusuf ibraahin iyo dhammaan reer yaasiin iyo dhammaan reer xasan iyo reer yuusuf ibraahin iyo weliba cabdirasaaq yaasiin iyo cabdixamiid maxamed mursal iyo weliba buhaal xasan ibraahin oo ku magac dheer buhaal luuru iyo maxamed yaasiin iyo kamas faarax barre dhammaan dadkaasi waxay halkan hambalyo uga dirayaan hooyo taaliye cabdulaahi iyo seygeeda sulaymaan isxaaq oo gabadha ay ugu dhalatay deegaanka qaahira ee gobolka baay gabadha waxaa loo bixiyey sahra sulaymaan waxaan leenahay soo barbaar ducaduna waa dhanka caashe cuud doorkan adiga si gaara caashay lagu soo barar tilmaamay malaha waxaa laysidhi bay iyo waxbaa lasoo xasuuxlaydi ducada haye ma gabar baa u dhalatay gabadh ba u dhalato zahraa welibana loo bixiyey zahra zahra zahra waaw carabid waxaa lagu yidhahdo waad garanaysaa caashay haye waa ubixi haye ubixi ifaaye ubixi ifaaye hees qurux badanna horta u raacinayna ismaaciilo laakiin ducadaan u horumariyo may heesta maadayga lahaa misana kaa lahaa maya adaan ku siinayaaba waxaan ogahay waxaan ogahay mar hadday dhinacaaga soo martana haye in dhegeystayaasha ay u bogi doonaan dime waxaa is leedahay heestii hore is leedahay yaan laga daba tegin walay halkaa horaan ku dhaafaya heestii hore halkaas may adi waxaan adiga dhinacaaga waxaan ku ognahay dawada iyo Haye.
qaboojinta haye dhinacaygana waa kicinta haye
waxaan ugu duceynaynaa zahro oo ku dhalatay ah, gobolka baay inay noqoto tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin adaa waraaq soo qabanay sooma maya waan hal xaban baan hayaa waan akrinay dan hees kalaan saarayna caashay mar haddii zahra ay inantu ahayd haye hees ubax ku bilaabmaysa Haye.
zahrana ay tahay magaca dee marka af soomaali loo fasiro een, ubixi haye ayaan soo qabanaya waaw waa heesta dardaaran hees muuse ismaaciil qalinle Waxaan- waxaan- waaw waxaan ka baqayaa inay in lagu soo yidhaahdo kursiga daandure martibu ku ahaaye ha loo sharciyeeyo haye haye haye sidaan heesaha iyo isugu soo aadinaya miya dee waa heesta ubaxoo dilaacay Ay.
anigu dee codkuma lihi xaggaa heesaha ubaxood maya maya noo tiri adigu ha ku luqayn waa ubaxoo xulay.
dilaacay dawadii naftaydaay haweentaan ka doortaay sida dayaxa nuuraay habeen deedan hilaacee waqalkii daruurtaay darmantaan jeclaayey heedhe heedhe waan ku diraya xaggee aadaysaa markaa waaw mala adeeg waa loo diraya ismaaciil baa inoo sii sheegi doona muuse ismaaciil qalinle waa taa waa hees aad u wanaagsan dhegaystayaal badanna ay si weyn u jeclaysan doonaa ismaaciil oo intaan hubo aan dhegaysan
ubaxoo dilaacay dawadii nafteedaay haweentan ka doortay sida dayaxanuuraay habadhadan hilaaci waqalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteydaay haweentan ka doortay sida dayaxanuuraay habadadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaan jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmataa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga haddaan soo qabto tahniyad dhalasho baa layidhi waxaa diraya salaad garaashi iyo xaaskiisa iyo carruurtooda maxamed sheekh xasan maxamuud iyo sidoo kale faadumo ciise cabdi xasan ciise jeeri iyo ibraahim aadan madgaab iyo xaaskiisa rayaan maxamed xaaji iyo caruurtooda iyo sidoo kale cabdiwahaab isaaq xasan iyo waxaa loo yaqaanaa baa layidhi khaliif baa loo yaqaanaa iyo waxaa layidhi ugaas khaliif ugaas dhammaan dadkani oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniid u dirayaan aabe cabdinuur aadan madgaas iyo hooye muslimo cabdulaahi oo ay gabarh igu dhalatay baydhabo janna gabadhaasi waxaa loo bixiyey anisa cabdinuur aadan ducadana waa dhankiina baa layidhi caashacuud dee in wax laga helay qalintufkaad sheegaysay ayaa halka wax ka ducadayda jira ducadayda markan hadday sii socoto ismaaciilo waana laakiin ma- ma- soomaali maxaa ku taqaanaa qaar iyo kaash gareeya ay ay ay ay ay waayo duca kaash ku qaadan mayno ducadu waa bilaash dee maxaa la odhan jiray een, sheekadaas waxay soo xasuusay eh, afarta faatixo midii lacageeyaya
mid halii kaash garay Mid may ha duca- lii lacag.
ducadayda kaash uma baahana waan ducaynaya haddiiba ducadayda loo baahday gabadhaasi loo bixiyey anisa waxaan ilaahay uga baryaa inay noqoto tii soo weynaatee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartee noqoto gabadhii loo aayo aamiin aamiin waraaqda dhankayga ugu dambaysa waa hambalyo meher aad baa loo soo qurxiyey waxaa halkan ka kala- ka diraya dadka kale ah weriye axmed xasan colaad waa weriyaha v o eda aad baan kuu salaamayna muqdisho ayuu ku sugan yahay weriye khadra maxamuud xareed weriye maxamed eh, cabdi cismaan oo ku magac dheer faradheere maxamuud aadan dheel cabdiweli aadan dheel axmed aadan dheel faadumo aadan dheel cabdulaahi aadan dheel cabdi maxamed dheel caaisha maxamed aadan dheel shucayb maxamed aadan dheel faadumo cabdi warsame cabdi ama shukri cabdi warsame faarax ama farax cabdi warsame farax baa qoran farax cabdi warsame maxamed cabdiraxmaan siciid abwaan maxamuud cabdi geelle dadkan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda maxamed aadan dheel iyo hibaaq xuseen jaamac oo meherkooda uu dhacay saddex iyo labaatankii bishii januari sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka wuxuuna ka dhacay magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari ducaduna waa xaggiina caasha kolba markan iskaga soo gebagabee maayo mar haddii ducada waa xaggiina la yiri oon si gaara caashaan loo soo codsan bal taadana ha laga wardoono ismaaciilo ducee qoyskaas waxaan leenahay soo barbaara noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin oo weliba ubadkiinu uu dalka dadka iyo diintaba anfaco caasha heesta ugu dambaysa noo raaci dhinacaagan soo riixaya mar haddaan dhowr jeer gacanta geliyey Wow. waa tahay waxaan kusoo xirayaa heesaan filaya dhegaystayaasha inay si weyn uga heli doonaan gaar ahaan waayo waayo iyo dadka qaraamiga aadka oga hela maanta qaraamiga meelo kala duwan baynu ka garaacnay waa ismaaciil caynaan iyo xaliime cabdi baa ku luuqeynaya malaa waxaa laga yaabaa xataa labada fanaan ee qaadaysa dad badan inaysan dhegahooda ku badnayn hase ahaatee bal heesta ha ka wardoonin dhegaystayaashu waxaana laga yaaba aniga lafteedu markaan heesta maqlay ha heestan yara xasuustay iyadoo meelaha ka baxaysa marka dad badan bay nala xasuusan doona aad iyo aad haddii hadday ka helaanna dabcan aragtidoodu kasoo dhiiban karaan oo kale waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno ismaaciilo dhegaystayaashu maxaad ku leedahay sidaas iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
heestaasi dabacsan waxa ay ugu dambaysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caasho ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a